Magaalo xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug ayaa lagu qabtay munaasabad lagu dhagax dhigayo dhismaha rasmiga ah ee xafiiska dekedda Hobyo. Munaasabadda dhagaxdhigga ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin sare oo ka tirsan maamulka galmudug, maamulka degmada Hobyo, saraakiil ciidan, iyo bulshada deegaanka. Agaasimaha wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka maamulka galmudug Abshir Xaashi Cali ayaa ka warbixiyay dhagaxdhiggan.
ee ah inaan galabta dhagax dhigno xafiiska laga maamulayo dekedda ee, Hobyo. Ee, marka koowaad waxaan rabaa inaan mahad celiyo xogayaha dekedda maray ku-xigeenka agaasimo waaxidiyada wasaaradda dekedda ee gaadiidka badda xogayaha dowladda hoose ee degmada Hobyo ee guddoomiyaha dhallinyarada ee degmada Hobyo taliyaha booliiska degmada Hobyo iyo inta kaleto meesha nala joogta intaba silaan kadib halkan maanta waxaan ka dhagax dhignay xaafiiskii laga maamuli lahaa ee, dekedda Hobyo ee hadda shaqaysa. Ee, Xaafiiskan wuxuu qaban doonaa shaqooyin aad u tiro badan oo ku saabsan dekedda iyo maamulkeeda, dhan amni hadday noqoto iyo dhan maamul intaba isku jira. Ee, Shaqadii hore wax weyn ayuu maxaa la yihahdaa ka bedeli doonaa waa horumarka dekedda iyo dhinaca maamulka labadaba. Xaafiiskan waxaa dhisi doona shaqaalaha ee, wasaaradda dekedda iyo gaadiidka badda heer kasta iyo titan kasta oo ay wasaaradda ka joogaan iyadoo aan loo kala harin cid kale oo ku taraysa iyo cid kale oo taba wax ku bixinaysaa ma jirto iskaa wax u qabsayaa wuu dhisayaa Ee, galabtana waa bilownay insha allah xarigjarkiisana waa arki doontaan insha allah haddii ilahay idmo Xoghayaha degmada Hobyo Macalin Mursal ayaa bogaadiyey wasaaradda dekedda iyo gaadiidka maamulka galmudug isagoo sheegay inay wax badan ka tari doonto baahiyaha dekedda.
madaxda guud ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda xogayaha degmada gudoomiyaha dhallinyarada eh, taliyaha saldhigga degmada hobyo maareeya ku-xigeenka iyo agaasimayaasha wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda iyo bahda miidiya ah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Eh, salaan kadib maantay oo taariikhdu tahay tobanka bisha oktoobar 2025 waxaan halka- halkaan ka dhagax dhigaynaa xafiiskii dekedda hobyo ee hadda shaqaysa xafiiskii laga maamuli lahaa oo aan dhisi doono insha allah si dhow aan u dhisi doono dhagaxdhigaan cusub ee xafiiska dekedda Hobyo ayaa astaan u ah horumarka iyo isbeddelka muuqda ee ka socda maamulka galmudug iyadoo mashruucani uu noqon doono mid horseedi doona shaqo abuur ganacsi ballaaran iyo kobaca dhaqaalaha maamulkaasi